ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya dhegayso khamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya dhegayso khamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya dhegayso khamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya dhegayso khamiis waliba oo saaro idaacadda
salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel weliba ay joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka taakulo oo khamiis dhaaf walba aad ka dhagaysataan radio snai stuudiyaha magaalada jowhar barnaamijka anigoo abdaxsiis xasan macalin ayaa idinla socodsiinayo qaybta farsamada waa injineer cabdiweli axmed hilowle dhegaystayaasha caalamka ku suganna waxay si toosaan uga dhagaysanayaan qaybaha baraha bulshada sida youtube-ka radio snai iyo bejka facebookan ku leenahay snai radio sidoo kale dhegaystayaasha gobolkan shabeellaha dhexena waxa ay naga dhagaysanayaan ama ay naga maqlaayaan muujadda f m dhirirkeedu uu yahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba magaartis markaana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka taakulo
dhegaystayaasheena qiimaha lahow kusoo dhowaada qaybtii saddexiyo tobnaad ee barnaamijka taakulo oo ah barnaamij aan uga hadalna taageerada iyo waxqabadka hay-adaha iyo sanduuqyada qaramada midoobay ee ka howlgalaha qaybaha kala duwan ee dalka soomaaliya barnaamijka taakulo waxaan idinkula wadaagnaa xogo iyo macluumaad muujinaya caawinaadda iyo taakuleynta joogtada ah ee ay qaramada midoobay la garab taagan tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed taakulo waa barnaamij khamiis dhaaf looga baahiyo idaacaddan aan hadda idinkala hadlayno iyo kuwo kale oo badan toddobaadkan waxaan barnaamijka taakulo ku falanqayn doonaa
So as you know, uh, the- the World Bank has been working in Somalia for, for quite some time. Education is particularly important because there are so many children that have been not been able to go to school because of COVID.
marka markaan ku hormaro annaga caqabadaha iyo iyo aan dareemayno inay gabdhaha ka haystaan waxbarashada waxay tahay mid lamid ah caqabadaha guud ee horta dalka guud ahaan soomaaliya saaran maadaama dalku dagaal sukay ka soo baxay een, adeegyada waxbarashadu ay iska yar yihiin een, fursadda ama wiilaa helo ama gabar ha heshee ee, inuu inay yihiin fursado iska limited oo iska koobanba
codadkaasi aad maqlayseenna dhegaystayaal waxay hordhac u yihiin waraysiyo aan la kala yeelannay mas-uul ka tirsan bangiga adduunka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya si aad uga qayb gasho barnaamijkan soo wac idaacadda aad barnaamijkan ka dhagaysanayso adigoo aqoon ku salaynayana ka jawaab su-aasha ah sidee sare loogu qaadi karaa tirada gabdhaha soomaaliyeed ee dhammaysanaya waxbarashada sare sida dugsiyada sare iyo jaamacadaha dalka soomaaliya haddii aad barnaamijkan kala socoto baraha bulshada ee unsom fadlan noo reeb aragtidaada waa hagaag dhegaystayaal haddaba intaynaan u gudbin waraysyada aan idinkugu hayna barnaamijka bal guutaale si kooban ha inoogu dul maro xogta ku saabsan mashruuca sare u qaadidda waxbarashada gabdhaha dugsiyada sare ee uu bangiga adduunku maalgelinayo
Een, sida lagu ogaaday daraasado dhowaan la sameeyey waxaa aada u yar tirada gabdhaha soomaaliyeed ee dhammaysta waxbarashada sare haddii ay ahaan lahayd kuwa dugsiyada sare iyo jaamacadaha dalka intaba arrintan ayaa waxaa sabab u ah baa laleeyahay arrimo dhowr ah oo ay ugu horeyso in qaar ka mid ah qoysaska soomaaliyeed aysan gabdhahooda u ogoleyn inay ka qayb galaan amaba ay aadaan dugsiyada waxbarashada deegaanada qaar oo aan lahayn amaba aysan ka jirin waxbarashada sare qoysaska qaar oo aan iyaguna dhaqaale ahaan awoodi karin inay caruurta ay dhaleen wiilal iyo gabdhaba ka bixiyaan qarashaadka waxbarashada een, iyo waalidiinta qaar oo gabdhahooda xilli hore u guuriya arrimahaas oo iswada biirsaday ayaa waxaa laleeyahay waxa ay keeneen in ay yaraato tirada gabdhaha soo dhammaysta waxbarashada dugsiyada sare een, iyo jaamacadaha dalka soomaaliya sidaas darteed iyadoo laga duulaya arrimahaasi ayaa waxaa bangiga adduunka oo kaashanaya ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalku uu bilaabay bilaabayaa mashruuc weyn kaas oo laga hirgelinayo dhammaanba gobolada dalka si loo horumariyo amaba loo xoojiyo fursadaha gabdhaha ee waxbarashada hoose dhexe iyo tan sare intaba dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka taakulo oo ah barnaamij aan khamiis dhaaf idinkugu soo gudbinno guutaalo waad ku mahadsan tahay faahfaahintaasi kooban ee aadna siisay haddaba si aan xog dheeri ah uga helno mashruucan kor loogu qaadayo waxbarashada gabdhaha ayaan waxaan la xiriirnay christina safanson oo ah madaxa xafiiska bangiga adduunka ee soomaaliya waxaanan ugu horreyn weydiinay bal inay nooga waranto howlaha iyo mashaariicda bangiga adduunka uu ka wado soomaaliya Thank you so much, and uh, and thanks for the opportunity um, to have me here. So, as you know, uh, th- the World Bank has been working in Somalia for for quite some time.
aad ayaad u mahadsan tahay fursadda aad i siisay sidaad og tahay bangiga adduunka waxa uu soomaaliya ka shaqaynayay muddo dheer waxaan bilownay inaan ka howlgalno soomaaliya kii waxaana kala shaqaynay inta badan xoojinta hay-adaha dawliga ah iyo xoojinta nidaamka hantidhowrka kadib waxaan si tartiib ah u bilownay inaan kala shaqayno arrimaha caafimaadka waxbarashada iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee la halmaala dhaqaalaha sida aad la socotana shaqada bangiga adduunka waa in la yareeyo sinaan la-aanta iyo saboolnimada ba-an ee ka jirta qaybo ka mid ah dunida marka aad soomaaliya eegtana waxaa jira howlo badan oo u baahan in la qabto markii aan shaqada bilownay waxay noo horseeday tallaabo muhiim ah oo bishii maaj kii dhacday waxay tallaabadaasi naga caawisay inaan ka shaqayno arrimo badan oo markii hore aynan awood u lahayn inaan xalino tallaabadaasi ayaa ahayd in soomaaliya aysan awoodin inay maalgelin ka hesho hay-adda caalamiga ah ee horumarinta ee aida sababo la xiriira shuruudaha bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ee imfta from the International Development Association, IDA. Uh, that was because of the arrears to uh, both the IMF and the World Bank.
marka ma noo sheegi kartaa waxa ay tahay een, shaqogelinta dadweynaha iyo sababta bangiga adduunku uu arrintan ugu arko inay tahay mid mudnaan u leh horumarka guud ee soomaaliya And, and it's been quite a shift within the World Bank to start thinking much more about the contribution of human capital uh, to growth and, uh, and poverty reduction.
arrin muhiim ah waaye in bangiga adduunka uu ku lug yeesho karaanka bulshada si kobac guud ugu dhaco hoosna loo dhigo saboolnimada marka karaanka bulshada waa wax isku tegay oo qayb ka ah shuruudaha caruurta waxa ay ka hadashaa nafaqada helista waxbarasho taya leh waxay sidoo kale ka hadashaa aqoonta iyo xirfadaha iyo qorshaha caafimaad ee dadka si loo garawsado doorka qofka uu ka qaadan karo bulshada iyo qofka in uu bulshada wax wanaagsan ugu yabooho waxay waxbarashada muhiim u tahay waxaan oran karaa waxay gacan ka geysan kartaa yareynta arrimaha la xiriira colaadda waad arki kartaa farqiga dalalka ay ku badan yihiin dadka aqoonta sare leh kuwaasoo gacan weyn ka geysanaya baabi'inta duruufaha colaadaha waxaan oran karaa xilligani la joogo waxbarashada waa muhiim maxaa yeelay waxaa jiray caruur aad u badan oo aan awoodin inay goobaha waxbarashada tagaan sababo la xiriira halista cudurka covid In this particular moment, education is particularly important because there are so many children that have been um, uh, not been able to go to school because of COVID.
marka la eego dhinaca waxbarashada muxuu bangiga adduunku muhiim ugu arkaa waxbarashada gabdhaha maxayse yihiin mashaariicda haatan socda ee uu bangiga adduunku ka wado soomaaliya So sp- specifically on on um, on education, um, so so Somalia again has has one of the lowest uh, human capital uh, indicators.
si gaara haddaan u tilmaamo soomaaliya waxa ay leedahay mid ka mid ah halbeegyada ugu hooseeya ee karaanka bulshada waxaana jira sababo badan oo arrinkani keenaya mid ka mid a sababahaasi waa in goobo waxbarasho oo badan la burburiyey xilligii dagaalada sokeeye daraasad la sameeyey waxaa lagu muujiyey in boqolkiiba shan iyo lixdan tuulooyinka aysan lahayn goobo waxbarasho oo ay caruurta aadaan sababta labaad waa tayada waxbarashada oo aada u hooseysa macalimiinta tir ahaan waa ay yaryihiin waxayna badanaa ku sugan yihiin magaalooyinka taasoo ka dhigan in in badan oo ka mid ah goobaha miyiga aysan waxbarasho ka jirin waxaa kaloo jira in macalimiin badan aysan lahayn aqoonta iyo khibradda waxbarasho iyadoo macalimiin badan aysan markii horeba dhammaysan waxbarashada sidoo kale ma jirta lacag badan oo ay dowladda u qoondeysay waxbarashada in ka yar boqolkiiba shan ayaa miisaaniyadda dowladda waxbarashada oo dhan loo qoondeeyey halka dalalka kale ay boqolkiiba labaatan ama ka badan miisaaniyadda dalka ay waxbarashada u qoondeeyaan waxbarashada gabdhaha ee soomaaliya waa muhiim sababtoo ah gabdhaha waa ay ka fursad yar yihiin wiilasha marka ay timaado waxbarashada waana sababta aad u aragto in gabdhaha da-da ahaan gaaray waxbarashada dugsiyada sare ay toddoba dhibic shan boqolkiiba dugsiyada sare wax ka bartaan arrinta kale ee muhiimka ah oo ay tahay in la xuso waa in ay jiraan tiro yar oo haween macalimiin ah marka ay timaado waxaa bangiga adduunka samaynayo ee ku wajahan waxbarashada iyo sida aan dowladda uga caawinayno inay adeegyada loo baahan yahay bixiso waxaa jira mashruuc loogu magac daray karaanka bulshada waxbarashada soomaaliya waa mashruuc lagu gol leeyahay in lagu fududeeyo helista waxbarashada gaar ahaan dadka aan adeegyada helin oo ay ku jiraan kuwii aan horay u sheegnay goobaha miyiga ah iyo gabdhaha marka bangiga adduunka waxa uu doonayaa in la hubiyo inay jirto sinaan ah helista waxbarasho and taya leh girls. So the bank bank is aiming to ens- ensure that there's equal emphasis on the quality of education welina dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka taakula oo aan khamiis dhaaf idinkugu soo gudbino aad bay u mahadsan tahay taasina dhegaystayaal waxay ahayd madaxa xafiiska bangiga adduunka ee soomaaliya christina safanson oo barnaamijka taakula uga warbixinaysay mashruuca bangiga adduunka uu ku doonayo in lagu horumariyo waxbarashada gabdhaha soomaaliyeed guutaalow dhammaanteenba waxaan wada fahamsannahay in gabdhaha laga gacan bidxeeyo marka ay timaado dhinaca waxbarashada waxaadna mar dhoweyd ee wax ka xustay caqabadaha faraha badan ee gabdhaha soomaaliyeed uga horgudban inay dhammaystirtaan waxbarashada sare hase yeeshee aan markan u gudubno qeybta dambe ee barnaamijka taakula oo uu marti noogu yahay maxamed caabi xasan oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya waxaanan ugu horreyn weydiinay maxay yihiin caqabadaha ay gabdhaha soomaaliyeed wajahaan marka ay timaado waxbarashada marka markaan ku hormaro anaga caqabadaha iyo f- iyo aan dareemayno inay gabdhaha ka haystaan waxbarashada waxay tahay mid lamid ah caqabadaha guud ee horta dalka guud ahaan soomaaliya saaran maadaama dalka guud ahaan sukay ka soo baxay een, adeegyada waxbarashadu ay iska yar yihiin een, fursadda ama wiilaa helo ama gabarha heshee ee, inuu inay yihiin fursado iska limited oo iska koobanba oo taasaa waxay tahay horta midda koobaad caqabadda koobaad waa midaas waaye oo wiilasha ayay la qabaan sida gaarka ah anaga waxaan dareemaynaa inay gabdhuhu eh, ku tahay waxa loo yaqaano een, waalidiinta oo waalidiinta soomaaliyeed oo gabar iyo wiilba wada dhalay ayaa waxaad moodaa in ay weli ku jira dareen ah een, gabadhu hadday iskool aad u dirto ood qarash ku bixiso ood waxbartid macnaa in ritaan in ritaan wax weyn oo ka soo laabanaya ma jirto gabadhu finihaaya dugsi sare ka baxaysaa ama jaamacaday ka baxaysaa dan way iska guursanaysaa ama weliba weliba midda nasiib lahaa dhammaysaba waxbarashada kuwamaba dhammeeyaanoo marka in the middle of education kay ku dhex jiraan ayaa already waxaa ku dhaca eh, ayaa ayay waxbarashada ka haraan waxbarashadaas marka maxaa koos garaynaya waxaa koos garaynaya laba arrimood mid waxa waaye gabadha ayaa nolol kale ku biiraysa oo waa ay guursanaya tusaale ahaan Eh, amase environmentiga oo guriga aabaheed iyo hooyadeed iyo walaalaheed ay la nool yihiin dadka Soomaaliya dhan ma wada ahaan laakiin still dadka weli gaar ahaan weliba gobollada iyo markaad fiiriso ay waxay dareemaysaa een, waxay dareemaysaa in waalidku ay dareen badan u qabaan in wiilku uu baramooso een, eh, wiilku inuu jaamacad mustaqbalka aado wiilku mustaqbalka uu shaqayn doonaa lacaga laga heli doonaa oo familka dib wax ugu soo celi doonaa dareen saas ah ayaa fam- ayaa waalidiinta qaar kamid ku fikirayaan gabadha marka markay aragto in aan dareen weyn laga qabin ama rajo weyn aan laga qabinin in mustaqbalka in ritaan ay wax soo celinayso ay familka iyo aabayo hooyo ku soo celinayso waalidiinta waxay u badanaysaa dhanka ah inay maskaxdeeda bedesho oo ay fursado kale ka fikirto marka fursadaha kale marka waxaa kamid a inay iska guursato eh, waxaa kamid a inay ganacsi yaroo kooban iyadoo laada ka shaqaysato eh, waxaa kamid a inay waddan ka dhoofto oo ay tiraahdo tusaale ahaan aniga eh, awalan wax- wax- qalin iyo buugan qato wax ku baramaayeen walba daan qurbaha tago qurbahaas waxaa laga yaabaa inaan siyaabo kala siyaabo kala duwan ama qurbaha waxaa ka jirta fursad gabdhuhu iyo wiilashu laga yaaba inay ka fursad fiican yihiin kuwaan marka xoogooda waxay saarayaan marka inay dhoofaan marka markaad u fiirsato qoysaska soomaaliyeed mm, waxaa arkaysaa gabdhaha iyo wiilashu waxaa boofiska waxa loo yaqaano in la dhoofo ku badan gabdhaha waxaan koos garanaya fursaddii iyo jaaniskii inay iskoolka ama jaamacadda kusii dhigataa soo yaraanaya agaasime marka maxay dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dalku sameynayaan si wax looga qabto caqabadahaas haysta gabdhaha soomaaliyeed dabcan eh, leadershipka eh, labada labada labada leefale dowladda heer federaal iyo dowlad goboleedba way dareensan yihiin in gabdhuhu ay yihiin inay yihiin door muhiima oo community ka tirsan waa ay aaminsan yihiin in eh, carruurta iyo wiilasha gabdhuhu inay isku- isku- isku- fursad islaamida ay iskoolka ka helaan oo ay school enrollmentigu uu noqdo haddaan haddausa fifty fifty noqonin inuu wax u dhow noqdo Eh, waxaad ogta dowladda waxaa target u ah waxaa loo yaqaano thirty percentage oo siyaasaddii lagu saleeyey oo hadda hadda iska noqoto wax iska like role model ah waa laleeyahay calaqali marba haddii gabdhihii la yidhi thirty percentage hala target gareeyo inay siyaasadda ku biiraan waxbarashadana gabdhuhu thirty percentage ha ku biiraan oo ayadan ha laga dhigo marka dowladdu marka een, caqabadda ugu weyn haysata waxa waaye weli go'aan rasmi ah oo sharci ah oo dhahaya waa in iskuul kasta oo bo- bo- boqolkiiba intaasna dumarka ga- gabdhaha oo oo fursadda siiyaa boqolkiiba intaasna waa inuu siiyaa eh, wiilasha siiyaa ama uu xuquuq isla eg siiyaa si horto- si la rabaa loo dhiga erage wax sharci ah ama siyaasad guudaho ka yaalla ama heer federaal ama heer dowlad goboleeda ma jiro laakiin waxaa jira waxaa jira waxa loo yaqaano een, waxa loo yaqaano gentleman agreement oo ah in eh, hay-adaha dowladda iyo partnerskana support karaya inay mar walba jecli mar walba jecel yihiin lagana lagana hadlo dowladdana loogu dhiirigeliyo madaxda dowladduna ay ku- ay dareensan yihiin in arkaasu muhiim yahay in dumar in gabdho badan ay iskoolka ka mid noqdaan sidaas daraadeed ay waxaad arkaysaa in hay-ado fara badan walbankiga uu ka mid yahay inay inay aad u daraynayaan in gaabkaas dumarka haysta lasoo buuxiyo marka hay-ado kale oo ayaguna hasoo qabto in baawar gale waa jira marka doorka eh, maamul goboleedyada dowladda dhexe ku aadan si arrinka loo xali lahaa eh, still wuxuu ku noqonaa arrinkii ahaa dakhli xumo iyo dhaqaale xumo iyo marka in la sameeyo wacyigelin ballaaran oo aad u xoog badan agaasime een, wasaaradda waxbarashadu waxa ay bangiga adduunka kala shaqaynaysaa mashruuca waxbarashada gabdhaha marka maxay yihiin isbedelada uu mashruucani keeni karo Een, horta mashruucan waa mashruuc runtii si gaar ah si gaar ah wasaaradda waxbarashada ugu weyn wuxuuna ugu weyn yahay waa waa mashruuc een, wasaaradda ku dhow oo dowladda ku dhow oo dowladdu ay fulinayso in gabadha Soomaaliyeed ee gurigeeda joogta ee aan maanta fursadda haysanin guriga laga soo saaro oo iskoolka la keeno waa mashruuc targetkiisu gabadha la soo saaro oo iskoolka la keeno wuxuuna ka shaqaynaa afar iyo toban degmo oo gobolada oo oo oo oo- oo isteedada Soomaaliya oo dhan ku- ay ku yaalaan oo ay ka mid tahay Somaliland ay ka mid tahay Somaliland iyo Puntland Galmudug Hirshabelle South West Banaadir Jubbaland macnaha kulligood waa target garanaya weliba si isla eg ah oo isku xuquuq ayuu siinaa sababtan maxaa waaye in degmo kasta iyo tuulooyinka oo ku hareereysan districti ku hareereysan marka mashruucaanu si gaara ayuu weliba gabdhaha
aad buu u mahadsan yahay kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa maxamed caabi xasan oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya welina dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka taakulo oo aan khamiis dhahaf idinkugu soo gudbinno waa hagaag dhegaystayaal intaasina waxaa noogu eg qaybtii labiyo tobnaad ee barnaamijka taakula oo aan toddobaadkan uga hadalnay mashruuca kor loogu qaadayo waxbarashada gabdhaha ee uu bangiga adduunku ka wado soomaaliya tan intaan dib uga kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka taakulo ayaad dhegaysateen idaacadda esanaay ayaa si toosa nagala socotaan guutaalihii fatxi aad bay u mahadsan yihiin waxayna la soo codsiinayeen toddobaadkan mowduuca barnaamijka looga hadlayana waxa ay ahaayeen ama waxa uu ku saabsanaa sidii n waxbarashada loogu baraarujin lahaa dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan haweenka waxaa sidoo kale looga hadlaya barnaamijka taakulo caqabadaha haysta gabdhaha soomaaliyeed ayagoo wajaha xiliyada marka ay ama dugsiyada qaarkood ay dhif yihiin inay ka qalanjabiyaan iskuullada dugsiyada sare ayaa loola jeedaa iyo jaamacadaha kuwaas oo waalidka qaarkood guur ku khasba arrimahaasi arrimo kale ayaa lagu lafaguray oo caqabadaha haweenka haysta su-aasha toddobaadkan ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhegaystayaal saaxibayaal sidee dhalinyarada loogu baraarujin karaa in ay ka faa'iidaystaan isticmaalka dijitaalka iyo cilmiga teknolojiyadda aragtida dhegeystayaasha ayaan aada u soo dhoweyneynaa su-aasha toddobaadkani ee barnaamijka taakulo barnaamijka taakulo khamiis dhaaf walba ayaad kala socon kartaa radio isnai aragtidaadana sidoo kale dhegeystay waxaad nala soo wadaagi kartaa adigoo si toosa u soo wacaya lambarka idaacadda furihiisu uu yahay afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal su-aasha toddobaadkaani sidee dhalinyarada loogu baraarujin karaa inay ka faa'iidaystaan isticmaalka dijitaalka iyo teknolojiyadda dhegeystaha qadka taleefanka ku jira markaan helo asalaamu calaykum dhegeyste وعليك سلام دحن طوابة قاعد عد عسيس هو احنا سيدس مخان عدوي هو احنا
sacdiyo barqale midaan ku leenahay soo dhawow bal aragtidaada
اعجو اجا انا كنت عن عدي هاي دمدة وحكايتها او كعنت ستفانو او او او وعدي وسنو وعدي او سنو او او كعنت ستفانو وصراحة بيا بعتيكو waa mahadsan tahay aragtideeda aad baan usoo dhaweyneynaa sacdiyo dhegeystayaasha kale ayaan sii doonaa fursadda si ay barnaamijka uga qayb qaataan barnaamijka taakulo ayaad la socotaan dhegeystayaal qaybihiisii ugu dambeeyey dhegeysta fur afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaa si toosa noga soo wici kartaa si aad uga qayb qaadato barnaamijka taakulo ee radio sana barnaamijkan waxaan kaga hadalnaa waxqabadka hay-adaha qaramada midoobay iyadoo aan ah, si gaar ah diradda aan barnaamijkan ku saarno een, waxqabatida ay ka geysato gudaha dalkeena ah, ee soomaaliya marka laga hadlayo waxbarashada gargaarka caafimaadka iyo arrimaha kale ee sida ay ka mid yihiin oo caafimaadkii waxbarashaduna ay qeybta ka yihiin toddobaadkan sidee dhallinyarada loogu baraarujin karaa inay ka faa'iidaystaan isticmaalka dijitaalka iyo cilmiga teknolojiyadda maadaama barnaamijka toddobaadkan lagu lafaguray doorka waxbarashada ay ka qaadan karto een, arrimahani iyadoo world bankina iyo sidoo kale een, qeybta waxbarashada ee wasaaradda federaalk ee soomaaliya agaasimaha toddobaadkani barnaamijkeenu uu ku casuumnaa su-aalo dhowrna lagu weydiinayey caqabadaha jira ayaa laga wada hadlay guud ahaan barnaamijkii aad kala socoteen radio snai ee taakulo islamarkaana khamiis dhaaf walba aad ka dhegaysataan radio snai toddobaadkan halkaas ayaan kusoo gabagabinayaa waa ku mahadsantihiin la socodka wararkii barnaamijyada ka baxa idaacadda snai ee magaalada jowhar
ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala soomaaliya dhegayso khamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay